dagaallo kale oo dhex maray ciidamada amniga ee gobolka ismaamulka soomaalida itoobiya ee liibolis iyo al-shabaab ayaa shalay ka dhacay goob u dhow deegaanka feerfeer ee xadka soomaaliya iyo itoobiya saraakiisha amniga dowla deegaanka ayaa guul ka sheegtay dagaalkan dhinaca kalena waxaa sii socda taageerada ay qeybaha bulshada gobolka ismaamulka soomaalidu u fidinayaan ciidamada amniga gobolka ganacsatada magaalada jijiga ayaa lagu soo waramayaa inay maanta isugu yimaadeen kulan ay taageero ugu muujinayaan ciidamada deegaanka soomaalida ee dagaalka kula jira al-shabaab iyagoo ugu yaboohay dhaqaale warbixintanna waxaa halkaasi nooga soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata axmed sheekh cabdi gangaale waa guddoomiyaha ganacsatada magaalada jigjiga waxa uuna v o a uga warbixiyey ujeedka shirkan anagoo guddi ah oo ganacsato ah oo annaan siyaasiyiin ahayn ayaa waxaan go'aansanay inaanu arrintan soo qabanqaabino alxamdulilah rabcaalamiin si fiicanna way u dhacday si qurux badan bay u dhacday waana arrin waajib ah waana ka hortag wixii cadow inoo soo socday inaanu ka hor tagno oo aanu shabaabka ama dhallinyaradaas dhallinyarada naftooda u horay ee naftooda u horay daraadiyo inaanu annaguna aanu waxaa l wixii macaawino ah ee hadday daawo ahaan lahayd hadday raashin ahaan lahayd hadday gacan kale ahaan lahayd inaan la garab istaagno ayaanu go'aansanay oo annaan ka hadhin oo ay tani noqontii ugu shirkii ugu horreeyey oo aan u kala qaadnay saddex fays kani waa fayskii koowaad oo gargaar ururinta fays labaad baa jira fays saddexaad baa jira ilaa fays tobnaad haddii loo baahdo insha allahu tacaala diyaar baan u nahay inaanu mataqaanaa aan gacan ka geysano faysa koowaad ilaa boqol iyo konton milyan baanu lacag yaan qoontaynay oo waayo sektaraan u qaqaybinay sektar walba qayb baan siinay sector oo baran lacag mucayana lagu soo qoray inay ka badiyaan ayaan uga baahannahay ayaa looga baahan yahay qaar ka mid a ganacsatada oo ka hadlay kulankan ayaa sheegay inay mar walba taageero hiiliya oo aan la garab taagan yihiin ciidanka liyu booliska ee deegaanka maadaama ay yihiin ayay yidhaahdeen kuwa nabadooda sugaya waxa weeye kollay xaalad adag bayna soo wajahday xaaladaa adagayna soo wajahday waa waxaynu kaga wanaagsanayn kalilada kale nabadgelyaynu jiifnay nabadgelyaynu kusoo toosaynay nabadgelyaynu ku shaqaysanayno qofna shaqaysan maayo iskuna aamini maayo nabadgelya haddayna jirin bixitaanka uu gurigiisa ka baxayo iskuma aaminayo anugu waxaan ahay raaxadaygugaas waxaan diyaar maanta u ahay heel iyo hooba inaan la garab istaago ciidamada gaarka ah ee jiidda hore ku jira inoo dhimanaya sidoo kalena ganacsatadani ayaa ku yaboohay lacago magacayga magacayga waa cigaal maxamed cigaal oo degan magaalada jijego ganacsato ka ah maanta ciidanka gaarkaa waxaan u hayaboohay lacag laba milyan ah ganacsatada kale ee dhammaan ee deegaanka ah waxaan la talinayaa inay saasoo kale u garab qabtaan ciidanka maalin maalin ka fiican ma jirto oo ciidanka la garab qaban lahay tale waxaan ku bixinaa in ciidanka la garab qabto gabagabadii kulankan waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowladdeegaanka soomaalida ibraahim cismaan oo sheegay inay muhiim tahay in shacabka iyo ganacsatada ay garab istaagaan ciidankooda maadaama ay yihiin ayuu yidhi kuwa mar walba u taagan nabadgelyadooda al-shabaabkana soo weerartay amoodina inay dad midaafe ama dad soomaali yihiin oo maxaan ku dhahdaye ujeedo gaara la hamoodina dadkii baa lii oyda la qabtay waa la aragtay kollay magaraha bulshada intiina badan weliba ma aha qowmiyado ama soomaaliya ama qowmiyadaha kale etoobiya ka jira keliya maaha waana qowmiyado caalamiya kuwo etoobiya iyo soomaaliya hoo yaraatay ku nooleyn ayaanu arrimaankii dhaweyta dadkii lasoo qaatay ku jira marka waad garanaysaan al-shabaabna waa international maxaan ku dhahday argagixisa waa argagixiso caalamiya waad garanaysaan marka sidaas darteed waxaa loo baahan yahay si wada jira midnimada hadda muujiseen inaanu kaga hortagno qorshahan ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaallo fara badan oo markaasi ay shacabka deegaanka ugu gurmanayeen maalmihii lasoo dhaafay ciidanka deegaanka iyagoo markaasi ku deeqayey xoolaha nool lacago iyo agabyo kala duwan oo markaasi ay ugu deeqayaan ciidanka iyagoo u muujinaya taageerada ballaaran ee u hayaan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga